barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegaystayaal barnaamijkii toddobaadkii hore sidaad ku maqasheen kala dumaanidda haweenku waa dhaqan fil weyn oo meel ay joogtaba ay soomaalidu ka siman tahay inkastoo waayadan dambe uu yala shiiqay oo guud ahaan bulshadeenna uu gabaabsi ku sii noqonayo haddana laguma tilmaami karo dhaqan laga guuray waa wax weli miyiga aada uga jira magaalooyinkana aan ka dhammaan waa dhaqan qodobka xeerarkiisa ugu weyne uu dhigayo haweenayda laga dhintay inay guursato nin aanay iyadu dooran oo kii ka geeriyooday ay xigta yihiin waxaase la yidhaahdaa dib baa laga addoonsadaa mooyaane aadanuhu wuxuu dhashaa isaga oo xor ah waana runo qof waliba markuu qaangaaf noqdo wuxuu jecel yahay inuu isagu aayihiisa ka tashado gaar ahaan guurka markay arrintu joogto sidaa daraaddeed dhaqanka dumaashu ma ahayn wax dumarka soomaalidu ay dhammidood raalli ka ahaan jireen inay sidaa tahayna waxaa u daliila sheekadan aan kol dhow idiin marin doono ee muujinaysa sidii dhaqankaas isaga ah ay u diidanaayeen waa sheekadii waxaa la yidhi beri baa dalweynaha soomaalida waxaa ka soo baxday gabarh garaadkeeda iyo garashadeeda lala ashqaraaray oo siday odayadu ku warrameen iyada oo kale aanay waana bulshada soo marin raggii arlada ka talin jiray ayaa dabadeed ku heshiiyey inay gabadhaas boqoradaan si maskaxdeeda weyn ay tolka ugu hoggaamiso geeda midhale iyo guulna ay u gaarsiiso markaas bay tidhi waxba kama qabo inaad madax idiin noqdo waxaase jira waxaan ku xidhaayo oo waa maxay ayaa la yidhi waxay tidhi dadkeennu wuxuu ka kooban yahay saddex qaybood oo kale ah ilmo min weyn oo ah haweenayda la hor guursadaa carruurta ay dhasho ilmo min yaro oo ah haweenayda ama haweenka gadaal laga guursadaa kuwa ay dhalaan iyo ilmo habar dumaaleed oo ah kuwa dumaasha ku dhasha waad og tihiinoo ilmo manyaro iyo ilma habar dumaaleed kuma ay dhalan tale ay haweenku wax ku lahaayeen amar ku-taaglaynta ragga oo keliya ayay ku dhasheen sidaa darteed bay ilmaha min weynta uga badan yihiin haddii kolka aniga talada la ii dhiibo go'aankayga ugu horreeya wuxuu ahaan doonaa inaan baabi'iyo minyaro la guursado iyo haweenay la dumaalo labadaba raggii baa kolkaa tashi isugu noqday taladii gabadha markay ruugeenna gaashaanka ayay ku dhufteen minyaro iyo dumaalba way ka maarmi waayeen iyadiina waxay diiday in la caleema saaro iyada oo aan raggu shuruuddeeda oggolaan dabadeedna sow in sidaas lagu kala dhaqaaqo arrintii kuma ay dhammaan waayeelka dhaqanka iyo hiddaha soomaalida laga waraysta qaarkood waxay ku doodaan dumaashu inay tahay wax qiimi bulshadeed leh wax isu haynta qoysaska aan looga maarmi karin wax mar walba aan dumarka qasab lagu yeelsiine ay badanaa iyagu raalli ku yihiin waxaaba jiri jiray dumar badan oo inta laga geeriyooday ilaa laga dumaalo reerihii qabay isaga dhex nagaan jiray haddii ay taasi dhici weydana uur xumoon jiray dhaqanka dumaasha waxay kaloo waayeelkaasi ku tilmaamaan inuu yahay waxa loo soo rogay in lagu tabantaabiyo haweenayda uu saygeedii geeriyooday gaar ahaan marka uu uga tago carruur aan qaangaar ahayn si ay doodoodaas inooga dhaadhiciyaanna waxay had walba soo bandhigaan su-aasha ah ma waxbuu bi'iye afadii uu walaalkii ka dhintay ninkii dumaalay sidaasna agoontii uu adeerka u ahaa ugu daneeyey barbaarintoodana dhabarka u ritay sow sidaan uu yeelay kama wanaagsana haweenaydaasi inay guursato nin agoonteeda iyo isaga aan waxba isu gelin oo hadduu si wacan u dhaqaaleeyo waaba hagaage hadduu si xun ula dhaqmo aan lagu eedi karin laguna haaraami karin waa weydiin warcelin u baahan inkastooo isku si in looga jawaabaa ay adag tahay haddiise ay jireen rag dumaasha ku mintida oo geeri ka xidi jiray haweenaydii walaalkood ka geeriyooday inay guri kale ka soo jeesato waxaa iyaguna jiray qaar guursiga dumaashidood ka maagay oo intay karaan ka meermeeray gaar ahaan haddii ay tahay qof korsanaysa agoon yaryaroo ay ninkii hore u dhashay beli baa waxaan dhagaha u raadiciyey oday soomaaliyeed oo inaan dhallin yar oo ay xigaalo ahaayeen ka waaninaya inuu dumaalo haweenay mar aan fogayn uu walaalkiis ka dhintay wuxuu ka durduuray wax walba oo dhaqanka dumaasha uu ku nacsiin karo wuxuu ku yidhi haweenayda aad dumaashaa waxay goor noolba ku xusuusisaa walaalkaagii geeriyooday mar walba oo aad isqabataanba intay baraahudo ayay tidhaahdaa dugaye matanaa ii dambaysay allow nin ma i qabe hadduu kaa fiicnaa iyo haddaad ka fiicnaydba mar walba isagiibay gocan run ama been miday ahaataba way u barooranoo magaciisa carabka ku soo celcelin ilaa aad ku sigato inaad u naqsato walaalkaa oo mootan aadna aad u jeclay midda kale carruurta ay dhashay aad adeerka u tahay ma canaanan karaysid haddaad isku daydana way kugu soo boodi adiga iyo iyaga ayay dabka dhex jidi waxayna koraan iyaga oo ay ka dhaadhicisay xoolihii aabbahood inaad adigu xeryahaaga ku shubatay ugu dambayntiina taladii uu wiilka siinayay wuxuu odagii ugu soo gebagabeeyey nin yar baa tahaye dhulka eebbaxila ka doono agoontaasna adigoo dibadda ka jooga wixii aad tari karayso tar waxbana heblo gogosheeda ha u xusulduubina raggii hore ee odagaas ku talada ahaa aan ka xuso allah u naxariistay gabyaa la odhan jiray abu yuusuf cali xirsi oo abu yuusuf barre lagu naanaysi jiray abu yuusuf oo ka mid ahaa qarnigii sagaaliyo tobnaad soomaalidii galbeedka degi jirtay ayaa wuxuu arkay dhallinyaro uu adeer ugu aadanaayo guurdoon ah hadbana iyaga oo xodxodo ugu maqan degmo hor leh laga sheegayo markaas bay la noqotay inuu wiilashaa tilmaamo una sheego habluhu waa jaadad badan yihiine kuwa ay tahay inay guurkooda ka fogaadaan maantaas buu tiriyey gabay waayadan dambe aad u caan baxay oo dhextaalkiisu yahay guur aan kala aado kaasoo kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatanadii aan ka qoray allaha u naxariistay maxamed xaaji xuseen sheeke xariir abwaankii af soomaaliga waa gabay dheeroo aw yuusuf uu ku xusaayo afar iyo toban nooc oo haweenka toodii ka mid noqota aan la jeclaan jirin haddiiba aysan ku guur waayin haweenkaas uu dhallinyarada uga digay wuxuu u horraysiiyey baalida marka hore bilicdeeda loogu xisho hadhowna gurigeeda iyo gubasheeda lagu ladi waayo guduud looma raaco oo haween gobolba waacayne bidhaangabi ka laalaada waa lagu gulaalmaayey isu gaadhay gabadhaa tiraa meelunbaa go'ane gaboodleyda gaashidu ku taal labada goonyoodba ay maradu geyngeyman tahay guur aan kala aado wuxuu haddana uga digay carmalka waaye aragga noqotay ee turxaamihii raggii hore ay isku soo eedeeni ay weli ku daaban yihiin carmalkii hortay guursateegeeda soo shidatay oo iga gu weyn oo taqaan gaadmo iyo dhuudmo waxay gogosha ii saxartirtooy ila xirgoysaaba dhowr habeen markii lala guryo gaax la kala maalo gadaal bay la soo bixi dabaro hor ugu gaarnaaye intay galab iyo aynabi lahayd guur aan kala ah wuxuu gabayga sidaas wax ugu tusaaleeyaba meel dhexe ayaa waxaa ku xusan tuduca aanu maanta uga dan leenahay dumarkii uu daraabay ee uu dhallinyarada uga digayey ayuu ow yuusuf ku soo daray haweenayda dumaasha lagu guursado weliba markay haysato wiil ama wiilal ay ninkii hore u dhashay taasna wuxuu ka yidhi dumaal gaban leh gaayaa tufley waa masgeed galaye haddaan wiilka guulguulo way igu guhaadoonne waa gool dhashii haysatee guur aan kala aado dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo